alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa'i walmursaliin sayidina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem allahuma anfacna bima callamtana wcallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waa kitaabkeeni caqiidah طaxaawiya waxaanu deriskeenu ka bilaabaya insha allahu tacaala xaashida laba boqol iyo saddex ama faqrada boqol toddobiyo toddobaatan wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala wاlkhayru khayrka iyo washaru shar kuwa muqadaraani kuwa lagu qadaray weeye cala alcibaadi addoommada korkooda sheekhu waxa uu halkan nooga hadlayaa waxyaalo la xidhiidha alqada waalqadar hore ayaanu inooga soo hadlay meelo fara badan waayo qadarku dee sida aynu soo tilmaannayba arkaanuliimaan ayuu ka mid yahay in la rumeeyo watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi qofku qadarka inuu rumeeyo kiisa khayrka iyo kiisa sharka ahiba ilaahay xaggiisa inuu ka yimi inuu rumeeyo iimaanka ayuu ka mid yahay ama waa rugniga lixaad ee min arkaan iliimaan ka mid ah waxaana sheekhu inaa soo yidhi hore alqadaru khayru washaru waxulu wamuruu min allahi tacaala qadar ee kiisa khayrka iyo kiisa sharka kiisa macaan iyo kiisa qalaaniba ilaahay xaggiisa ayuu ka yimi tanna waxau yihi sheekhu khayrka iyo sharkuba addoommada mid lagu qadaray weeye markaa meelo badan dibna waa inooga soo celin doonaa horena meelo fara badan buu ga soo hadlay ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay ee uu diinta ku leeyahay daraaddeed iyo qolyo runtii firaqii ahoo galay oo ku lumay oo nimanka nebigu sala allahu alay slam ku tilmaamay majuus hadihi lumma inay yihiin qadariyada la yidhaahdo ee gelay awgeed ayuu markaa sheekhu usoo celceliyey marka wuxuu le khayr iyo shar kuwa lagu qadaray addoommada oo ilaahay qadaray oo ilaahay xaggiisa ka yimaada weeye sida aayaadka qur-aanka kaleba aynoo tilmaameen wain tusibhum xasanatu yaqulu hadihi min cindi illah wain tusibhum sayi'atu yaqulu hadihi min cindi qul kullu min cindi illah nimankii munaafiqiinta baa la yidhi haddii ay xasano iyo wanaag helaan waxay odhanayaan ilahay agdiisa ayay ka ahaatay haddii xumaane ay asiibto oo abaare iyo waxay qabsadaanna waxay odhanayaan agtaaday nebi maxamed ka ahaatay agtaaday nebi maxamedow ka ahaatay oo shuumigaaga iyo beladaada ayay waxaa inoogu yimaadeen qul kullu min cindi illaah waxaad tidhahdaa dhammaan ilaahay agtiisa ayay ka ahaadeen wax alliyaaliyo waxaa addoommada ku socda khayr diineed iyo mid adduunyo shar diineed iyo mid adduunyo ilaahay qadarkiisa ayuu ku socdaa wax ilaahay qadarkiisa ka baxayaana ma jiro taasina waxay markaa keenaysa oo muujab ay u tahay dee ilaahay milkigiisu siduuna u dhammaystiran yahay awooddiisay u dhammaystiran tahay mashii'adiisa iyo doonidiisay caamu tahay ilaahay ka isagu waxa uu wuxuu doono siin weeye ilaahay ka wuxuu doono ka mancin weeye wax alliyaaliyo wixii khayr ay addoommadu haystaan isaga ayaa ku galladaysay oo siiyey wixii markaasuu ka manciyeyna waa cadaaladiisa sida ducadii markaa salaada dabadeed ba la odhanayey allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucطiya lima manacta ilaahay ow mid ishortaagi waxaad bixisa ma jiro mid bixin waxaad diidana ma jiro si aayadda qur-aankaa kale ilaahay ku yihi maa yaftax illaahu linnaasi ilaahay wuxuu u fura dadka ee min raxmatin naxariisa falaa mumsika laha cid markaas qabanoo hor istaagi ma jiro wamaa yumsik wixii ilaahay uu manciye uu hor istaagana falaa mursila low min bacdii dawadii cid soo diraysaay ma jirto ilaahayna ka casiiska in la loodin karaynin wey xakiimka shay walba meeshiisa dhiga weeye ama sidii markaa ducawdas yani khudbatulxaajihii ay ahayd sida xadiidka saxiixa ay tilmaamayaan man yahdi lahu falaa mudila lah cidda ilaahay uu lumiyo cidda man yahdi lahu cidda ilaahay hanuuniyo falaa mudil lahu cid lumin uma sugnaanin ciddii uu lumiyana cid hanuuninaysa ma jirto iyo xadiidkii kale isagana aynu soo marnay ee isaguna ahaa waxaad ogaataa ummaddu hadday ku kulanto inay wax ku taraan kuma talayaan waxa ilaahay hore kugu qoray mooyaane haddii ay ku kulmaan inay wax ku yeelaanna kuma yeeli karaan waxa ilaahay hore kugu qoray mooyaane markaa khayr iyo sharba addoommada ku loo qadaray weeye taa macnaheeduna ma aha inaan wixii asbaab aha aan la imanin asbaabtiina iyadoo lala imanayo ayaa haddana aada ogaanaysaa oad rumaynaysaa wax walba ilaahay hore inuu usii qadaray haddana ma dirqinid oo majbuur matiina khiyaar iyo door ayaa lagu siiyeyoo aada wixii wanaagsanaana ku samaynayso wixii xumaana aad kaga weecanayso yacni waana meenaha ay markaa qolyaha lumay markaas ay ku lumeen weeye qolyo qadarka ayay markaa nebiyane meesha ka saareen oo waxay dhahaan rabbi yacni wuxuu ogyahay iyo wuxuu sii qoray ma jirto iyo mashii'ahu iyo doonid markaa afcaasha addoommada u leeyahay ma jirto marka ay waxyaalahani dhacaan unbuu ilaahay ogaadaa qolyo kale markaas waxay ka saareen afcaasha addoommadaba ilaahay doonidiisiiyo abuurkiisiiyo awooddiisa waa ka saareen qaar kale qadarkay sugeenoo markaa asbaabta ayay inkireen laakiin ahlu sunnaha ilaahay baa markaa meelaha ay ku lumeen ilaahay ayaa waafajiyey marka wuxuu sheekhu yidhi khayr iyo sharba addoommada ayaa lagu qadaray xadiid baa jira ducawl istiftaaxa ku jira oo walkhayru kulluhu biyadayka washaru laysa ilayka khayr oo dhami gacmahaaga ayuu ilaahay u ku jiraa sharkuna xaggaaga ma ahaanin macnaha waxay yidhahdeen taa culimmadu sharka ilaahay oo laguguma dhowaado oo shar laguguma dhowaado iyo maya sharku xaggaaga uma soo koree waxa xaggaaga usoo kore usoo kordhoqdaa waxa weeye hadalka wanaagsan iyo camalka fiican iyo maya laguma tiiriyo adab ahaan isagoo ilaahay xaggiisa ka yimi ayaan haddana adab ahaan ilaahay sharka loogu tiirinin iyo maya shar ma aha marka loo eega xagga xikmadaada iyo adiga ujeedadaada shar ma aha markaa wuxuu sheekhu uhi walkhayru khayrka iyo washaru sharkuba muqadaraani kuwo lagu qadaray weeye cala alcibaadi addoommada korkooda ayaa lagu qadaray oo khayr iyo shar ba ilaahay qadaraadiisa ayay ku dhacayaan kownkanna wax dhacayaa ma jiro ilaa ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa ayuu ku dhacayaa inuu markaa qofku taa rumeeya waa laga maarmaan weeye wanabluukum bishari waalkhayri fitnata wa ilaynaa turjacuun waxaan idinku jirabaynaa shar iyo khayr fitna si aa markaa xaggiiga kusoo noqotaan fitnadaas iyo khayrka iyo sharkaas ayaa dadka iimaanka iyo tawxiidka iyo ileh hoggaansiga u ehelkaahi iyo ay ku kala socmaan kuwa gaalnimada iyo shirkiga iyo ilxaadka u saaxiibkaahi haddii aan khayrkaasi jirin iyo sharkaasi dee lama kala saareen khayrka ilaahay waa jecelyo waa abuurayo waa qadaraa shar kale ilaahay waa necabyo waa u cadhooda laakiin ilaahay baa abuure oo qadara xikmad awgeed oo ilaahay baa markaa ibtilaa iyo imtixaan uga jeeda waxaa kaloo sheekhu uhi walistidaacatu karidda allatii taasoo yajibu biha alficlu ficilka iyo samayntu ay ku waajibtay ku xasisho ee ay ku fushaay istidaacada iyo awooddaasoo min naxwi tawfiiqi waafajinta yacnii xaggeeda ka ahaatay alladii waafajinta iyo tawfiiqaasoo laa yajuusu aanay bannaanayn an yuusafa almakhluuqu bihi makhluuqa in lagu sifeeya fa hiya istidaacadasi maca alficli ficilka ayay la jirtaa wa ama alistidaaca istidaacada iyo karidda iyo awoodda min jihati sixati xagga caafimaadka jihadiisa ka ahaatay waalwusci iyo karaanka watamakuni iyo makansiga iyo u suurtagalka wa salaamati aladawaati iyo adawaadkii iyo meelihii wax lagu qabanayay badqabkeedu fa hiya iyadu istidaacada iyo awooddaasi qabla alficli ficilka iyo falka way ka horraysaa wa bihaa ayada ayaanu yatacallaqu ku xidhmaa alkhitaabu khitaabka shaarica awaamirta iyo nawaahidu ayada ayay ku xidhmaan wa huwa isaguna kamaa qaala tacaala waa siduu ilaahay yidhi laa yukallifu allahu ilaahay ku kalifi maayo nafsan nafna ilaa wuscaha wax karaankeeda a mooyaane ilaahay nafna ku kalifi maayo waxaa caqiidada lagu imtixaamay niman oo shaki iyo shubahaad ay ku dhaceen dabeetana wax badan oo god cidlaahoo ay khalkhal ku gelinayaan caqiidada ayay la yimaadeen taas ayay markaas culimmaduna radinayaanoo meesha ay ka saarayaan markaasaa mararka qaarkood waxay gelaysaa shay falsafada bay gelaysaayo fahankiisuba uu adag yahay halkan waxa ay kaga hadlayaan culimmadu istidaacada iyo awoodda istidaacada iyo awoodda horta asalkeeda waa karid alistidaaca waa karid sida ilaahay uu leeyahay fattaqu llaha ma stadactum ilaahay ka cabsada inta awoodaan ama sida ilaahay uu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila waxa uu ilaahay ugu sugnaaday dadka korkooda inuu beytka u qasiyo ciddii awooda man istadaaca ilayhi awoodan ciddii awooda sabiilan jid ahaan ee sahaydii iyo wixii ay ku tegi lahayd ee qarash ahayd haysataa waxaa kaloo nabigu sala allahu alayhi wasalam xadiidka saxiixa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma stadactum markaan wax idin faro waxaa kala timaadaan inta a awoodaan waxaa kaloo cimraan ibnu xusein xadiidkii saxiixa uu ku yidhi salli qaa'iman tuko adigoo taagan haddii aad keri weydo adigoo fadhiya haddii aad keri weydo adoo dhinaca u jiifa tuko waxaa kaloo ilahay maa kaanuu yastadiicuuna samca wamaa kaanuu yubsiruun may ahayn kuwo awoodo maqalay xaqa maqlaan manay ahayn kuwo oo arka horta istidaacada iyo awooddu waa taa istidaacada iyo awoodda iyo karidaasa haddaba laba qaybood loo kala qaaday nooc waa nooc ficilkan iyo samayntan aada wax samaynaysa ka horeeya midna waa nooc la socda ficilkan markaad samaynayso ayay la socotaa haddaba istidaacada ayadu ficilka ka horraysaa iyo intaanad waxaan samaynin karidda iyo awoodda ka horraysaa waxa weeye waa ta ay takliifdu ku xidhan tahay waa ta ay ku xidhan yahay khitaabkan shaarica oo haddii aan istidaacada iyo awooddan la helin waxa weeye xagga caafimaad qabka xagga waxaan inuu qofka u suurtagel yahay inay xubnihiisii iyo adawaadkii iyo wixii uu ku qaban lahaa ay suurtagal u tahay in asbaabtii laga maarmaanka ficilka u ahaa inay xasisho istidaacada noocaasa ee ficilka ka horraysa waa ta takliifdu ku xidhan tahay haddii aan la helinna aanay markaa wax takliifahi jirin ayada waxa u didahoo ka soo hor jeeda cajzi ayaa ka soo hor jeeda oo waxa dhaheen laa waajiba maca alcajzi wax waajibi ma jiro mar haddii qofku uu caajiz yahay sidaa daraaddeed ayaa markaa qofkii waallaa iyo kii yaraa iyo kii asaasaqay midkoodnaba aanay markaa waxba u saarnayn waayo istidaacadii iyo awooddii ka horraysay ficilkan ayaan la haynin waa istidaacada loo yaqaano alistidaaca sharciya ee amarka iyo nahyi uu ku xidhan yahay sawaabka iyo ciqaabku inta badanna ay fuqahadu ka hadlaan waana curfiga dadka ta u qaalibkaa weeye taa istidaaca ayaa la yidhaahdaa istidaacada noocaasa ee ficilka ka horraysa waana mid la isku waafaqsan yahay takliifda dawaa'if oo dhammina waa qabaan dadkuna markaas waa ku siban yihiin qofka mudiica iyo kacasiga ahiba waa ku siban yihiin mar hadduu qofka caqligiisi iyo xawaastiisii iyo wixiisoo dhammi u badqabaan asbaabtiina u helo istidaacadaasi waa mid lagu siban yahay waana mid la isku waafaqsan yahay haddaba istidaaco iyo awood kale ayaa jirtaa waa ta wina leeyahay alatii yajibu biha alficlu waa ta ficilku uu ku waajibo macnaa uu ku xasilo ee fulintu shaygan fulintiisu ay ku xidhan tahay ayadu waa ta markaa aad samaynayso ficilka la socoto weeye ayadu taasi takliifda manaad iyo meel uma aha lagu ay ku xidhan tahay bal ilaahay baa cidduu doono siiya waa ta tawfiiqda iyo hanuuninta gaarka ah ayada lagu helo waxaa la yidhahdaa waa kawniya oo ta ayada qadaaga iyo qadarka ayaa manaad ay u tahay ficilka helitaankiisuna ayada ayuu ku xidhan yahay ciddii markaa isagoo qofkii mustadiic ah oo kariddii hore leh ayaa haddana cidduu ilaahay doono uu waafajiyaa ilaahay ayaa bixiya waana ta ilaahay gaalada uu diiday ee uu tilmaamay inaanay lahayn ee alla leeyahay maa kaanuu yastadiicuuna samca wamaa kaanuu yubsiruun may ahayn kuwo awooda maqal manay ahayn kuwo arka wacaradnaa jahannama yowmaydin lilkaafiriina carda aladiina kaanat acyunum fii khiaain can dikri wa kaanuu laa yastadiicuuna samca jahanamo ayaan bandhignay maalintaa gaalada ayaan usoo bandhignay gaaladaasi waa kuwii indhahoodu ay ka daboolnaayeen xaqayga iyo xuskayga ee aan awoodaynin maqal macnuhu way dhegalayin mid maqlayaan maaha oo qofku hadduu dhegala yahay oo wixii ay waajibkayd inuu maqlo uu maqli waayo waxba ma saarna way indhala-yinoo waada macnaheedu maaha oo qofku hadduu indhala yahay oo wixii ay waajib ku ayd inuu arko arki waayo isaguna waa qirmusadiico waxba ma saarna laakiin istidaacadan iyo awooddan ilaahay ka nafyinayu meesha ka saaraya waxa weeye istidaacadii ficilka la socotay ee ku xidhnayd ilaahay waafajindiisa ee qadaaga iyo qadarkiisa ku xidhnayd taas weeye iminka yacni waxa weeye qof caafimaad qaba oo wax alliyaaliyo wuxuu qabaanay jirin ayaa la odhanayaa salaada tukan ma awoodaya buu leeyahay maxaa ka maqan istidaacadan macal ficilka ee yacni waafajidii ilaahaya iyo hanuunintii gaarka ahayd ee ilaahay hanuunin lahaa ayaa ka maqan istidaacadii ay takliifdu ku xidhnaydee in waxaan lagu waajibiyey in waxaan laga xaaraantinimiyey istidaacada ayaa awoodda u haysaa laakiin istidaacadii iyo awooddii kale ee ahayd macal ficliga ahayd ee waafajinta ilaahay ku imanaysay ayaa ka maqan marka istidaacadaasna ayada waa istidaacada kawniga ah ee manaatulqadaa walqadar ah waxaana as iyada didkeedaasi tii hore cajsi didkeeda waa tan khudlaan baa iyada didkeeda waa hoojin ilaahay qofka uu ka hoojiyo oo uu waafajin waayo yacni waana meelaha ay firaqa iyo kooxuhu markaas ay ku lumeen weeye oo qolyo ayaa markaas iyagu waxay qabaan yacni taa hore uun oo waxay leeyihiin intaa wixii ka dambeeya yacni addoonku isagaa mashii'adiisa keenaya ilaahay markanuu yacni waxaan samaynayo ilaahay markaa shaqo kuma leh muctasilada oo kale waxay leeyihiin ilaahay waxba ma hanuuninayo cidna ma luminayo addoonku isagaa nafahantiisa u tasarufaya oo tan dambe ayay markaa meesha ay ka saarayaan qolana yacni tan labaad ayuunbay qabaan oo waxay leeyihiin qofkani waa dirqiyan yahay oo waxaan markaas yacni waxanka tegiddiisa iyo samayntiisa mid kasta waa ku dirqiyan yahayo istidaacadan labaad iyo tan markaas xagga ilaahay ka imanaysa waafajinta ilaahaya taas ayuunbay sugeen haddaba balu fiirso wuxu uhi walistidaacatu istidaacada iyo karidda allatii taasoo yajibu biha alficlu ficilku uu ku waajibayo macnaha ficilku uu ku xasilayo samayntu ay ku xasilayso ee samayntu ay ku fulayso oo min naxwi tawfiiqi tawfiiq iyo waafajin xaggeed ka ahaatay alladii tawfiiqaasoo laa yajuusu aanay bannaanayn an yuusafa almakhluuqu bihi makhluuq in lagu sifeeya fa hiya maca alficli taasi ficilka ayay la jirtaa istidaacadan iyo awooddan ficilku ku fulo ee uu ficilka iyo waxaad samaynaysaa ku xasilayo ee ah waafajinta ilaahay ayadu waa maca alficli mana banaano taa in makhluuq lagu sifeeyo oo dee waata nabiyullahi maxamed ba la yidhi innaka laa tahdi man axbabta adigu ciddaad doonto ma hanuuninaysid nebi maxamed wuxuu lahaa uun oo la yidhi wainaka laa tahdi ilaa siraatin mustaqiim hidaayatu dalaala inuu tusiyo una baaqa un buu lahaa laakiin in qofkan la waafajiyo oo hanuunkii qalbiga loo geliyo oo la karsiiya ilaahay ayuunbaa iskale makhluuq laguma sifayn karo walistidaaca karidda allatii taasoo yajibu biha alficlu ficilku uu ku waajibay macnaha ficilku ku xasilayo ee ficilku ku fulayo ee lagu samaynaya oo min naxwi tawfiiqi tawfiiq iyo waafajin xaggeed ka ahaatay alladii tawfiiqaasoo laa yajuusu aanay banaanayn an yuusafa bihi lmakhluuqu an yuusafa almakhluuqu bihi makhluuq in lagu sibeeyo ilaahay ka soo hadhay fa hiya maca alficli taasi ficilkay la jirtaa wa ama alistidaaca istidaacada iyo awoodda iyo karidda min jihati sixa xagga caafimaad qabka ka ahaatay walwusci iyo awoodda wuscigu waa awoodda watamakuni iyo makansi iyo suurtagal inuu waxaan samaynteedu qofka suurtagal u yahay wa salaamati aladawaati inay adawaadkii iyo wixii wax ku qaban lahaa u badqabaan ayada istidaacada iyo awoodda xaggaa laga eegayo xagga caafimaadka xagga awoodda xagga u suurtagalka xagga inay xubnihiisa qofka ubadqabaan fa hiya qabla alficli taa istidaacada iyo awoodda waxaa la eegaya ficilka iyo samaynta ka hor wa bihaa ayada istidaacada noocaas ah ayaanu yatacallaqu waxa ku xidhmaa alkhitaabu khitaabkan iyo hadalkan sharciga hadalka shaarica ee amarka iyo nahyiga iyo waxaa sameeya iyo waxaa samaynida taas ayuu ku xidhanyay cidda istidaacada iyo awooddaa leh ayaa lagula khitaabay oo lagula hadlaa ciddii aan taa lahayn een istidaacada iyo awooddaa lahayn sida kii waallaa iyo kii yaraa iyo qofkii asaasaqa iyo dadka noocaasa khitaabka shaaricuba kuma dhaco waxaan sameeya iyo waxaan diida kumaba dhaco wa biha ayuu yatacallaqu lkhitaabu ku dhacaa wahuwa kamaa qaala tacaala waa siduu ilaahay yidhi laa yukallifu llahu ilaahay ma kalifayo nafsan nafna ilaahay ku kalifi maayo ilaa wuscahaa wax karaankeedaa mooyaane nafna ilaahay wax kale ku kalifi maayo wa afcaalu lcibaadi waxaa kaloo sheekhu yidhi addoommada ficiladooda iyo waxay samaynayaani khalqullahi ilaahay abuurkiisa weeye wa kasbun kasbasho weeye min alcibaadi addoommada xaggoodana waa kasab iyo shaqo ka ahaatay walam yukallifhum ullahu ilaahay kuma kelifin tacaala korhaya addoommada ilaa maa yutiiquuna waxay karayaan mooyaane wala yutiiquuna karina maayaan ilaa maa kallafahum wuxuu ilaahay ku kelifay ayuunbay karayaan wa huwa tafsiiru laa xawla walaa quwata ila billah tafsiirkeeda weeye naquulu waxaan odhanaynaa laa xiilata xeeladi liaxadin qofna uma sugnaanin walaa xarakata dhaqdhaqaaq liaxadin qofna uma sugnaanin walaa taxawula wareegidi liaxadin qof umay sugnaanin can macsiyati illahi ilahay macsiyadiisa uu ka wareego ilaa bimacuunati illaahi ilaahay uu kaalmayntiisa mooyaane walaa quwata awood liaxadin qofna umay sugnaanin calaa iqaamati taacati illahi ilahay taacadiisa oogitaankeeda iyo wahabaati calayha ku sugnaanshaheeda ilaa bitawfiiqi illahi ilaahay waafajidiisa mooyaane si kale oo ay ku suurtogelaysaa ma jirto halkanna waxau sheekhu inooga hadlayaa ayana mas'ala yacni firaq badani ay ku lumeen ahlu sunnahana ilaahay xaqa iyo dariiqa wasadkaa ilaahay uu waafajiyey waxa weeye afcaashan addoommada ee ikhtiyaariga ah ficiladan ay addoommadu samaynayaan waxaanay odhanayaan iyo waxaanay ka tegayaan masalada afcaalu lcibaadi alikhtiyaariya weeye firaq badan ayaa ku lumay qolada qadariyada la yidhaahdo ee nufaatulqadarka la yidhaahdaa ayagu waxay ku tegeen addoommadu inay yihiin ficilladooda iyo firalkooda kuwa abuuraya inaan ilaahay mashiicadiisa iyo doonidiisa iyo qudradiisa iyo abuurkiisa midnaba aanay shaqo ku lahayn addoommadu inay iyagu abuurayaan oo ay samaynayaan waxa ay iyagu samaynayaan ilaahayna aanu shaqo ku lahayn weliba markay dhacaan waxaasi unbuu ilaahay ogaadaa waa nimanka qadarka ilaahay diidan qolana jabriye ayaa la yidhaahdaa jabriyadu waxa weeye waxay leeyihiin afcaashan addoommadu horta waa makhluuqa lilaah ilaahay baa abuuray addoonkuna wax ficilahu ku leeyahay ma jiro addoonkuna waa ku qasban yahay sida qofkaa gariirtada lah oo kale ficilkiisa weeye waxay samaynayaan ama yacni bacdaa yare iminka yacni dabaysha ay ku dhabanaysaa birig birig birig birig leh ama baal yacni shimbireedoo markaa dabayshu ay lulayso oo kackacayo birig birig leh ama yacni dhirtaa masalan dabaysho ay lulaysa xarakadeeda oo kale weeyaan bay yidhahdeen addoommada afcaashoodii oo majbuurin ayay ku yihiin markaa qadarkii way sugeen abuurka ilaahay cumuumkiisana way sugeen laakiin addoonkii ayay qudradii iyo ikhtiyaarkii ay ka qaadeen kuwaa horena addoonka ficilkiisii ayay sugeen laakiin qadarkii ilaahay ayay iyaguna meesha ka saareen xaquna waxa weeye yacni ahlusunna waljamaca ilaahay waafajiyey nusuusuna ay tusinaysaa waxa weeye afcaasha addoommadu ay samaynayaan horta waa ficiladoodii iyo wixii ay samaynayeen oo xaqiiqa ah oo ayaga ayaa ku sifaysan oo addoonku isagu waxa weeye ka tukanaya addoonku waxa weeye ka soomaya addoonku waxa weeye ka fadhiisanaya addoonku waxa weeye ka istaagaya addoonku waxa weeye ka runta sheegaya addoonku waxa weeye ka beenta sheegaya ka mu'minka ka gaalka ka adeecaya iyo ka caasiga ahiba horta waa addoonkii oo isaga ayaa ku sifaysan oo afcaashaana xaqiiqatan iyagu sifay iyagu samaynaya allana waa ka abuuray addoommada iyo afcaashooda iyo awooddooda iyo iraadadooda iyo mashii'adooda iyo doonitaankooda o dhan ilaahay isaga ayaa abuuray isaga iyo asbaabta iyo musamayaadkaba ilaahay isaga ayaa abuuray ilaahay addoommada ficilkoodu ay iraadadooda iyo doonidooda ku samaynayaan isaga ayaa ilaahay abuuray ayagana ilaahay isaga ayaa abuuray bal u fiirsa aayaadka qur-aanka wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay isaga ayaa idin abuuray idinka iyo waxaa qabanaysaanba allahu khaaliqu kulli shayin wahuwa calaa kulli shayin wakiil ilaahay abuuraha shay kasta weeye hal min khaaliqin hayru llahi yarzuqukum min asamaa'i waalard ma jira abuure aan alla ahaynoo sama iyo dhul idinka arsaaqaya ilaahay isaga ayaa markaa abuurka iyo qadaridda la keliyoobay addoonkuna mashii'adiisa iyo iraadadiisa iyo ficilkiisa ayuu leeyahy ikhtiyaarkiisa isagaa qofku masaajidka ku tegaya ikhtiyaarkiisa hadduu doono isagaa markaas kilaab iyo markaa meel laga jaasayo isaga ayaa tegaya isagaa awood leh kii aanu ilaahay markaas awoodda iyo istidaacadaas siininna waa ka ilaahay u cuurdaaray kawaalan iyo qofka la qasbay iyo oo ilaahay markuu leeyay ina aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey ina aladiina kafaruu kuwa markaas gaaloobay iimaankii iyo rumayntiiba iyaga ayaa ilaahay u tiri iimaankii iyo gaalnimadiiba iyaga ilaahay u tiri atiicu llaha wa atiicu rasuula ilaahay ateeca oo rasuulka ateeca waman yutic illaha warasuula qofka aliya rasuulka afcaashii addoommada ayaa loo tiriyey laakiin sidaa aynu tilmaannay haddana addoommada iyo afcaashoodaba ilaahay isaga ayaa abuuray maxaa kaloo ilaahay yidhi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima ma doonaysaan ilaahay inuu doono mooyaane liman shaaa minkum an yastaqiim yacnii wuxuu qur-aanku markaa waanow noqonaya qofka doona inuu toosnaado eeg liman shaaa an yastaqiim qofkii doona inuu toosnaado haddana wuxuu hi wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah ma doonaysaan wax ilaahay inuu doono mooyaane marka sidaas ayay u baahantahay markaas in loo fahmo yani afcaashii addoommadana waa afcaalulcibaadi khalqullahi wa kasbun min alcibaad intaasuu sheekhu markaa inoogu soo aruriyey afcaashan addoommada ay samaynayaan horta abuurkii ilaahay weeye ilaahay baa abuuray addoonkan iyo wuxuu samaynayaba ilaahay baa abuuray wa kasbun min alcibaad laakiin addoommadii ma qasbanee ayaga ayaa kasbanaya oo waxaan la imanaya ayagaa waxaan dooranaya ayagaa waxaan ka tegayo ma qasbana markaa qolada tidhi qolana waxay yidhaha ilaahay shaqaba kuma le addoonkan isaga waxaan samaynaya markoo ficilkiisu dhacanbu ilaahay ogaadaa weliba qadariyada leele iyo qolada tidhi maye waxan wuu ku dirqan yahay oo xagga iyo xaggaa toona uma dhaafi karo labadaasba markaas madhabkoodu markaa mid baatila weeye markaa waa afcalu cibaadaya khalqu llahi wa kasbun min alcibaad maxaa kaloo ilaahay yidhi maxaa kaloo sheekhu yidhi walam yukalifhum allahu tacaala ilaa ma yutiiquun ilaahay kuma kalifin addoommada waxay karayaan oy awoodayaan mooyaane ilahay wax kala ma saarin ilaahay baa inoo sheegay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa nafna ilaahay ku kalifay wax kaloonkeeda mooyaane laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa ataaha nafna ilaahay ku kalifi maayo wuxuu siiyey mooyaane maxaa yeele ducadii rabbana walaa tuxamilna maa laa taaqata lanaa bihi rabbi ow hanagu xambaarin waxaanaan awoodu lahayn oo ilaahayna idin waa sameeyey waa naxariista ilahay addoommadiisa u naxariistay iyo xikmadda uu markaa sharcigiisa u leeyahay iyo fudaydka ilaahay uu la doonay addoommadiisa yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilahay fudayd buu idinla doonay culays ilahay idinla dooni maayo wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj ilaahay diinta korkiina culays ma yeelin marka addoommada waxaanay karaynin cuquub ahaan ayuunbaa markaas loo saaraa fabidulmin min aladiina hadduu xaramna calayhim tayibatin uxilla lahum wabisadin can sabiili illahi waaqdib riba sida markaa reer banu israa'iil oo kale waxyaalaha loogu cuquubeeyey taasi walam yukallibuhum allahu tacaala ilaa maa yutiiquuna weeye waxaa kaluu ihi walaa yutiiquuna ilaa maa kallafahum mana awoodayaan wuxuu ilaahay ku kallifay mooyaane cibaaradaa waxay ka mid tahay dhowr cibaaro oo sheekha lagu qabsaday ama lagu bushiyey ayay markaa ka mid tahay haddii ujeeddadu ay tahay yacni waxaa ilaahay ku kalifay ee uu faray ee uu ka doonayo wax ka badan ma awoodaan hadday tahay cibaarada markaa waa hayru saxiixa sida markaa sheekh ibnu baas markaa tacliiqiisa iyo culimmada markaa kitaabka sharaxday badidooduba ay markaa ku tilmaameen maxaa yeelay waxay leeyihiin addoommadu waxay awoodeen waxa ilaahay ku kalifay wax ka badan ayay awoodaan oo masalan dee shantaas salaadood ee layna faray toban waynu ka dhigi karnaa oo labaatan waan ka dhigi karnaa ee waa awoodnaa haddii layna faray yacni bil inaynu soomno laba iyo saddexba waa soomi karnaa oo yacni waxaa laynagu kalifay ee layna faray wax ka badan ma qaadi karno yacni iyadu taasi sax ma aha oo macnaha halkii ugu dambaysay awooddeenna iyo karaankeennu ahaa unbaa ilaahay markaa inagu kalifay taasi markaa sax maaha bal ilaahay wuxuu inagu kalifay waxaynu karaynay wax ka hooseeya ilaahay ayaana midno iyo gelladeeda leh oo wax badan inaga fudaydiyey waxa kaloo qolyo kale ku tawjiihiyeen sida markaa sheekh maxamed naasirudiin albani oo kale tacliiqiisa iyadoo ibnu abilcizigana markaa laga soo guurinayo walaa yutiiquuna ilaa ma kallafahum ilaa ma aqdarahum calayhi yacni ma awoodayaan waxa ilaahay karsiiyey ayuunbay awoodayaan marka waa daaqadii aynu hore u soo marnaye xagga tawfiiqa iyo waafajinta ahayd yacni waxaanay awoodaan wixii ilaahay karsiyey waxay la imanayaan wixii ilaahay karsiyey uu waafajiyey uun ee ciddii aanu markaa waafajinta iyo istidaacadaas aanu siinin iyo waafajintaasi ayadu lama iman lama imanayaan oo ma awoodayaan oo markaa waa labadii istidaacayn iminka soo maraynay istidaacadii markaa dambe macalficliga ahayd weeye walaa yutiiquuna ilaa ma kallafahum haddaa wuxuuna yidhi sheekhu wahuwa tafsiiru hadalkanuu markaa sheekhu sidan ina soo yidhi ee inooga soo hadlay ee walam yukallibuhum allahu tacala ilaa ma yuti walaa yutiiquuna ilaa ma kallafahum iyo markaas afcaalu lcibaadi khalqulahi wa kasbun hadalkaasi waa tafsiirka iyo fasiridda iyo macnaha laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah xeeladiyo awoodino naba sonay ilaahay cuskashadiisa mooyaane qiridda markaa qofku taa uu qiraa ee uu soo xaadisaa waxay keensanaysaa tala saarasho dhammaystiran addoonku ilahay tala saaranayo iyo kaalmaysigu ilahay isaga kaalmaysanayo sidaa daraaddeed ayaa wuxuu nabigeenu sala alla alay sl inoo jireeyey marka uu qofka addimaya dhado xaya cala asalaax xaya cala alfalaax salaada u kale liibaanta u kale inuu dhaha laa xawla walaa quwata illa billah macnaha waxay ka dhigantay ilaahay ow na karsi xeeladii awooditoona nooma sugnaanin ilaahay oo na karsiiyo mooyaane waayo in badanna ilaahay baa karsiinaya oo hadday wax ka sahayeen waa dhigayana waa ka soo dhaqayn halkaa looga yeedhaya salaada iyo liibaanta looga yeedhaya tagayaan in badanna waxaa kala qiimo badanaysa taqsiin yar uu daanka ku hayo ayaa kala qiimo badnaanaysa oba soo kicmay ama dhegba udhigba ama hurdo yar uu ku jiro laa xawla walaa quwata ila billah waxay ka mid tahay yacni dikriyaalka ee arrinkoodu aada iyo laxaadka u weyn yahay ayay ka mid tahay xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim warinayaan nebigu wuxuu yidhi makuu tusiya abi muuse alashcari buu ihi kanzi iyo kayd markaa kunuusta jannada ka mida maku tusiya waxaan bu uhi yaa rasuula allah wuxuu ihi qul laa xawla walaa quwata ila billah waxaad tidhahdaa xeelad iyo awooditoona namay sugnaanin alla mooyaane maxaa yeelay waxay tusinaysaa tawxiid rububiya waxay tusinaysaa nimnisanaysaa addoommadii ilaahay u baahan yihiin mashii'a iyo awood inaanay lahayn ilaahay doonitaankiisa mooyaane saa daraaddeed ayaa sheekhu markaa wuxuu ku fasiray hadal markaas aada u qiimo badan ayuu markaa ku fasiray oo wuxuu yidhi naqulu laa xiilata liaxadin qofna xeeladaysi iyo warwareeg uma sugnaanin walaa xarakata dhaqdhaqaaq liaxadin qofna uma sugnaanin walaa taxawula wareeg liaxadin qofna can macsiyati illahi ilahay macsiyadiisa u ka wareega uma sugnaan ilaa bimacuunati illah ilaahay oo u kaalmeeyo mooyaane sidaa daraaddeed bay tay qofku ilaahay inuu markaa u noqdo xeeladii quwaba iska dhar tiro ilaahay uu kaalmaysto ilaahay baryo walaa quwata liaxadin awoodi qofna uma sugnaan calaa iqaamati daacati illah ilaahay daacadiisa oogiddeeda iyo hirgelinteeda qofna awood uma leh wasabaati calayha iyo markaad oogto ku sugnaanshaheeda iyo sii daayimitaankeeda ilaa bitawfiiq illaahi ilaahay waafajidiisa mooyaane ilaahay oo ku waafajiyo mooyaane ma sugnanin wuxuu yihi sheekhu waa afcaalulcibaadi addoommada ficiladoodu ay samaynayaan ikhtiyaariya khalqullaahi ilaahay abuurkiisii weeye ilaahay baa abuuray wallahu khalaqakum wama tacmaluun wa kasbun min alcibaad addoommaduna kasab iyo shaqa ay shaqaysanayaan addoommaduna waa shaqaysanayaan ikhtiyaar bay leeyihiin oo waa la imanayaan laakiin ayaga iyo afcaashooda ilaahay baa abuuray wallahu khalaqakum wa tacmaluun walam yukallifhum allahu tacaala ilaahay kuma kalifin addoommada ilaa maa yutiiquuna waxay karayaan mooyaane walaa yutiiquuna mayna karayaan ilaa maa kallafahum wixii ilaahay uu karsiiyey mooyaane ama walaa yutiiquna ma karayaan ilaa maa kallafahum wixii ilaahay uu ku kalifay mooyaane yacni taasa markaa nadar baa ku suganoo addoommadu waxay awoodaan wixii ilaahay ku kalifay wax ka badan wa huwa tafsiiru hadalkana waa fasiridda iyo macnaha laa xawla walaa quwata ila billah naquulu waxaan odhanaynaa laa xiilata xeelad liaxadin qofna uma sugnaanin walaa xarakata dhaqdhaqaaq liaxadin qofna uma sugnaanin walaa taxawula wareeg liaxadin qofna uma sugnaanin can macsiyati illahi uu ka wareego ilaa bimacuunati illah ilahay kaalmayntiisa mooyaane walaa quwata awoodi liaxadin qofna uma sugnaanin calaa iqaamati daacati illahi ilahay daacadiisa oogiddeeda wahabaati calayha iyo ku sugnaanshaheeda ilaa bitawfiiq illaahi ilaahay waafajidiisa mooyaane wa kullu shayin wax kastaa buuri sheekhu yejrii wuxuu ku soconayaa bimashii'ati illaahi tacaala ilaahay doonitaankiisa wa cilmihi ogaanshihiisa wa qadaa'ihi qadiisa wa qadarihi qadarkiisa qalabad way ka awood baatay mashii'atu ilaahay doonitaankiisu almashii'aati doonitaanada kullahaa dhammaanteed wa qalaba qadaa'uhu ilaahay qadihiisuna wuxuu ka qaalib noqday alxiyala kullahaa xeelada oo dhan yafcalu ilaahay wuu samaynayaa maa yashaau wuxuu doono walxaal huwa isaguna hayru daalimin daalim aanu ahayn abadan weligiiba taqadasa ilaahay waa ka tahirnaaday can kulli suu'in xumaan dhammeedteed waxaynan iyo xumaan dhammaanteed wa tanazaha ilaahay waa ka nasahnaaday can kulli ceybin ceeb kasta iyo washaynin foolxumo dhammaanteed qaala tacala ilahi wuxu uhi laa yus'alu la weydiin maayo camaa yafcalu wuxuu sameeyo wahum yus'aluun laakiin dadka waa la weydiin waa martabadii labaad ee maraatibtii alimaan bilqadar uu lahaa sheekhuna yacni ka hadalka marka alqada waalqadar uu ka hadlayey wuu kala geeyey tiraba yacni waxaynu kaga soo hadalnay ilaa siddeed ama toddoba meelood oo hore ayuu kaga soo hadlo marba qadarka uu dhinac iska taagay waataynu tilmaamaynaynu lahayn yacni waa arrin muhiima oo dee iimaanka ka mid a waana godkaa cillada ay markaa firaqu galeen ay ummadda u galeen ay ku lumeen ay dad badan ay ku khalkhaliyeen sidaa awgeed ayuu markaa sheekhu u celcelinayaa oo markaa ugu noqnoqonayaa marka wuxuu leeyahay sheekhu shay kasta yajri wuxuu ku dareerayaa u ku soconayaa bimashii'ati illaahi ilaahay doonitaankiisa wa cilmihi wa qadaa'ihi wa qadarihi iyo ogaantiisa iyo qadaagiisa iyo qadarkiisa ayuu ku soconayaa wax ka baxsani ma jiro mashii'ada ilaahay ee caamka wax ka baxsani ma jiro wax kasta oo dhacaya wax kasta oo markaa dhaqaaqaya xasilooni dhammaanteed mid sare iyo mid hoose hadday tahay aflaagtaa waxa soconaya malaay jin iyo insi jawaadaad mid weyn iyo mid yar ilaahay doonidiisa iyo qadarkiisa iyo qadagiisa ku dhacaya waa inaad rumaysaa ilaahay cilmigiisu inuu ka sii horreeyey kadib inuu qoro mashii'adii ilaahayna sida markaas ay ku dureertay tadbiirka iyo maamulka iyo qadarada dhammayskatiran isagu inuu leeyahay lahu mulku samaawaati walard wax kastaa wuxuu ku soconayaa ilaahay mashii'adiisa iyo doonidiisa iyo cilmigiisii qadiimka aha iyo qadaagiisii iyo qadarkiisii horreeyey sida xadiidkii aynu soo marnay qadara allahu lmaqaadiira ilaahay maqaadiirta wuxuu qadaray qabla an yakhluqa samaawaati walard bihamsiina alfa sana yacni konton kun oo sano ka hor intaanu saamadiiyo dhul abuurin baa ilaahay maqaadiirta uu sii qadaray waxaa kaloo ilaahay leeya khalabad mashii'atuhu ilaahay doonitaankiisu waxay ka qari noqotay almashii'ati kullaha doonitaana oo dhan ilaahay mashii'adiisu waa fulaysaa doonitaanada khalqiga oo dhami haba khilaafaane wixii ilaahay doonay unba ahaanaya waxaan ilaahay doonina ma ahaanayo waxay addoommadu dooneen ma ahaanayo haddaan ilaahay doonin qadaagiisuna wuxuu ka qaalib noqday xiyal iyo xeelad dhammaanteed mid fulaya weeye sidii ducadiba ay ahayd maadii fiya xukmuk cadlun fiya qadauk xukunkaagu ilaah mid igu socon weeye qadaagaaguna mid caadila weeye wax kastoo khalqigu ay isku dayaan oy deberaan wax ilaahay uu qadaray ayuunbaa dhacaya ma soconayo ma tegayo ilaa ilahay xukunkiisa iyo qadaagiisa mooyaane laakiin addoommadu ficlul asbaab waa awoodaan xeeladuhuna asbaabta ayay ka mid yihiin insaankan iyo bini aadmigana asbaabta inuu sameeyo waa la faray iyo xeeladaha wixii ilaahay ku faray ama uu ku baneeye ku gaadhsiinaysa iyo inaad ka weecato wixii xumaanta ku gaadhsiinayay laakiin asbaabtaasi waxay ku xukumantay ilaahay qadagiisa ma dhammaystirmaya sabab iyo xeelad asarna ma yeelanayso wixii ilaahay xukumay mooyaane si xadiidkii ahaa waxaad ogaataa ummaddu hadday ku kulanta inay wax ku taraan waxa ilaahay kuu qoray maayo wax kale ku tari maaya ummaddu hadday ku kulmaan inay wax ku yeelaan waxaan ilaahay kuu qorin ku yeeli maayaan ilaahay ayaa hore u qoray qalimadii waa angegay waa qala waa la kor yeelay xashiina waa qaladeen yafcalu maa yashaa wuxuu doona ayuu ilaahay samayn isaga ayaa ilahay wuxuu doono siin ilahay isaga wuxuu doono manci ilahay isaga kuu doono saraysin ilahay isaga kuu doono sudhi kuu doono isagaa cisayn kuu doono isagaa dulin kuu doono isagaa hanuunin kuu doono isagaa lumin kuu doono isagaa noolaya kuu doono isagaa dilaya yudabbiru lamra ilahay isaga ayaa maamulaya arrin yabsudu risqa liman yashaa wayaqdir ilahay ciduu doono wuu fidi risqa doono ku celidi yucadibu man yashaa wayarxamu man yashaa waana xikmadiisa ayay waafaqsan tahay oo maamul kasta ilahay xikme ayuu u leeyahy horaynu usoo marnay yhdii man yashaa wayacsib wayucaafii fadlan wayudilu man yashaa wayuqdi wayabtali cadla horaynu usoo marnay ciduu doona ilahay isagaa hanuuninaya ilaahay shay walba ka meeshiisa dhigaya weeye waa inaad markaa rumaysaa in afcaasha ilaahay ay ku socoto cadaalad iyo xikmad afcaashiisu markaas ay fadli iyo cadli udhaxayso dulmina ilahay aanu shaqo ku lahayn yafcalu maa yashaa wahuwa hayru daalimin abadan mid markaa dulmi samaynna ilaahay ma ahaanin tanaza taqadasa can kulli suu'in waxaynin erayo inta badan yacni isku sar jaran oo isku macnaa buu sheekhu isticmaalaa markaasuu waa xumaan xaydna waa xumaanun xaynka culimada qaar baa halaag ku tilmaamay laakiin waa xumaan oo suubay isku macno yihiin ilaahay waa ka dahirnaaday xumaan dhammaanteed leanna quduus ilaahay markaa magacyadiisa ayay ka mid tahay wa tanazaha ilaahay waa ka fogaaday waa kada can kulli caybin wa shaynin ceebna waa ceeb shaynna waa foolxumo ilaahay wuu ka dheeraaday ceeb iyo xumaan dhammaanteed iyo sifo xun oo dhan ilaahay waa ka nasahan yahay magacyadiisa sifooyinkiisa afcaashiisa magacyaal wanaagsan iyo sifooyin sare buu leeyahay afcaashiisuna dhammaanteed yacni xikma ayay ku socdaan washaru laysa ilaykana waataynu hore usoo tilmaannay oo laguma tiiriyo magac ahaan sif ahaan iyo ficil ahaantoona laakiin xumaanta iyo sharka iyo foolxumada mafcuulaadka iyo makhluuqaadkiisa ayaa laga helaa laakiin afcaashiisu waa mid cadaalada dhammaanteed saa daraaddeed baa ilaahay wuxu uhi laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun ilaahay lama weydiiyo wuxuu sameeyo laakiin addoommada ayaa iyaga la weydiiye ilaahay weydiinaya wuxuu sameeyo addoommadaa la weydiiye ilahay laakiin maxaad waxaa u samaysay ilahay muxuu waxaa u sameeyey ilahay muxuu saa noo odhanay ilahay muxuu waxaa noo siin waayey hama yidhaahdo laakiin addoommada ayaa la weydiiyey si xadiidka saxiixa uu ahaa addoommada gamudahooda ma dhaqaaqayaan maalinta qiyaamaha ilaa la weydiiyey cumrigii waxay ku dhameeyeen cilmigii waxay ku sameeyeen maalka halay kasbadeen iyo halay ku bixiyeen jidhkoodii waxay ku baali yeeleen addoommadu ayagaa su-aal iyo weydiin ayaga ayaa u yaala laakiin ilaahay lama weydiiyo marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa kullu shayin wax kasta yejrii wuxuu ku dureerayaa uu ku soconayaa bimashii'ati illahi ilahay doonitaankiiyo wa cilmihi ogaantiisa wa qadaa'ihi xukunkiisa iyo wa qadarihi qadarkiisa halabad way ka qaali noqoto waa ka awood batay mashii'atu ilaahay doonitaankiisu almashii'ati doonitaana kullahaa dhammaanteed wa halaba qadaa'uhu qadihiisuna wuu ka qaali noqday alxiyara xeelada kullahaa dhammaanteed yafcalu maa yashaau wuxuu doonuu samayn walxaaluwa isagu hayru daalimin daalim aan ahayn abadan weligii taqadasa ilaahay wuxuu ka dahirnaaday can kulli suu'in xumaan dhammaanteed waxaynan iyo halaag ama xumaan dhammaanteed wa tanazaha ilaahay wuxuu ka nasahnaaday can kulli caybin ceeb dhammaanteed waa shayin iyo foolxumo dhammaanteed qaala tacala wuxu uhi laa yus'alu la weydiin maya camaa yafcalu wuxuu samayn wahum yus'aluuna ayaga ayaa la weydiinaya wallahu aclam